qoysaska soo barakacay dagaalada iyo fatahaadaha webigahu ka geystay degmooyinka ay ka mid yihiin afgooyo ayaa xaalad cunno xumo biyoyari iyo hoyla-aan ku wajahaya inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye isku-duwaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka deegaanka lafoole ayaa waxaa kormeyn qiimeyn ah ku tegeen dadkan oo ku duruufaysan kaam ku yaala deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose haddaba qaar ka mid a qoysaska danyarta ee ku duruufaysan kaam ku yaala deegaanka lafoole ayaa ka warbixiyey xaaladooda nololeed degmada qoryooley aan ka soo barakacay dagaalaa ii soo barakici kaanka ayaan caliyan joogaa buushaan ku jiraa waa baahanahay maalintii waxaan aadaa qaraab kiil ambuliskiil aan soo helaa carruur fiican ugu shubaa daryeel ma haysan wax oo hadda fara aan ku hayno ma laha dhibaataan ma hayso haayidda waxaan ka rabnaa gurmudka ilaahay garabkooda inoo galo ay naga soo gaaraan rafaadkaas taysananahay dad oo habeenkii dhibaato ku seexanaanahay maalintii muslimkaasaan qaraabanaa muskiilada aan la imaadnaa habeenkii aan karsanaa beesa iska dhaaf mabana soo gashaba buusha dhan ku hooynaa buusha dhiig gobolnoo ma taalo waxaan oo biyo ah biyo ma ogi wax kaloon haysano ma laha bacyaala nooma fuulaa waxaan dab saarana ma haysano rafaadaan nahayo walaalahayna waxaan ka codsanaynaa rafaadka nahayo inay naga soo gaaraan os ilaahay wiikuna garabkooda galo walahayna muslimiinta eh waxaan ku codsahaynaa waa dhibaataysanna waa baahanahay waxaan ka soo qaxni qoryoolayaa ka soo qaxni isku-duwaha wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu baaqay hay-adaha ka howlgala gobolka inay wax ka qabtaan baahiyaha ka jira ee haysta dadkan danyarta ee ku nool kaamka ku yaala deegaanka lafoole halkan baaq waxaa uga direynaa baahiyo badan ayaa ka jira hadday tahay dhan waxbarasho hadday tahay dhan caafimaad hadday tahay dhan cunno la-aan hadday tahay intaas biyo la-aan musqula yiri musqulaha waa ogtihiinoo xanuunaha ka dilaaca roobabbaa soo socda abaaraa soo socda bacay u baahan yihiin dadku hooyay ka galaan dhaxanta iyo qarowga marka waxaan kaloo codsanaynaa in hay-adda sodmo sidoo kale ay dadkan si ilgaara ku fiiriso waa ognahay in sodmo u taagan tahay dadaalka iyo waxqabadka ummadda soomaaliya